alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamedi wعlى aalih وصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kelmaddeennan biidni illaahi subxaana wa tacaala waxay ku saabsanaan doontaa casharada iyo cibrooyinka qofka muslimkaah uu ka baranayo maalinka la yidhaahdo yowmu cashuuraa yowmu cashuuraa waa maalinka tobnaad ee ka mida bisha ilaahay ee la yidhaahdo almuxaram waa maalin ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay taariikh gooni ah iyo fadli maalmaha kale uu dheer yahay oo maalin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uga sheegay dhacdooyin iyo qisooyin waaweyn oo dhacay oo raad ku yeeshay dadka ilaahay u hoggaansama ama ummadihii hore ha noqdaan sida reer banu israa'iil ama ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu ogsoonahay walaalayaal ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu doona abuura ilaahay abuurista cidi lama wadaagto wuxuu doonana ilaahay wuu doortaayo wuu fadilaa yakhluqu allahu maa yashaa wayakhtaar ilaahay baa abuuray dadka iyo noolayaasha oo dhan rabbi baa abuuray jamiica alamaakin meelaha oo dhan kuwa hoose iyo kuwa saraba ilaahay baa abuuray wakhtiga noocyadiisa kala duwan sanadada bilaha toddobaadada maalmaha saacadaha iyo daqiiqadaha ilaahay waxa uu abuuray waxa uu doono ayuu ka doortaa uu fadilaa doorashada ilaahayna waxay ku dhisan tahay cilmi iyo xikmad xeel dheer ilaahay subxaana wa tacaala bilaha sanadka wuxuu ka doortay afar bilood markuu ilaahay tilmaamay bilaha sanadku inay labiyo toban yihiin waxaa rabbi uhi minha arbacatun xurum labiyo tobanka waxaa ka mida afar xurmo gooniye leh waa bisha shawaal dilqacda dilxija iyo shahru llaahi waa bisha dilqacda dilxija muxaram iyo rajab waa afartaa bilood ilaahay subxaana wa tacaala afartaa bilood wuxuu si gooniye usii fadilay bisha la idhaahdo almuxaram oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku magacaabay shahrullah iyadoo bilahoo dhan ilaahay uu leeyahay haddana rasuulku wuxuu uhi bisha ilaahay shahrullaahi almuxaram waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay inay tahay bisha bilaha u fadli badan saxaabiga la idhaahdo abu dar alkhifaari wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey ayu leyli khayru wa ayul ashhuri afdalu habeenka wakhtiyadiisa wakhtigeeba u khayr badan oo ay tahay qofka muslimka inuu cibaadadiisa ku beego bilahana bisheebaa u fadli badan faqaala calayhi الsalaatu wasalaam khayru leyli jawfuhu habeenka waxaa u fadli badan saqbarhka wa afdalu اlأshhuri shahru اllah aladiina tadcuunahu muxaram bilahana waxaa u fadli badan bisha ilaahay ee idinku aada ugu yeedhaan ama aada ku magacowdaan magacaasi muxaram bishani waxyaaba ay la gaarka tahay waxaa ka mida in soomka la soomaa uu yahay soomka sunnaha soomka u fadliga badan oo wuxuu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam se muslim wariyey afdal siyaami bacda ramadaana shahru llaahi almuxaram soom la soomo waxaa u fadli badan soomka ramadaane faralka marka laga yimaado soomka la soomo bishan ilaahay ee la yidhaahdo muxaram nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma wada soomin oo caaisha radia allahu canha waxay sheegtay bil dhammaystira nebi maxamed inaanu soomin ramadaan mooyaane sidaa awgeed culimada in badan oo ka midi waxay yidhaahdeen macnuhu waxa weeye dhiirigelin rasuulku uu dhiirigelinayo bishan soomkeeda in la badsado imaa rasuulku inuu sida ramadaan oo kale uu leeyahay hala wada soomo soomka bishan muxaram la yidhaahdo waxaa u fadli badan soomu caashuuraa soomka maalinka tobnaad oo maalinkan maanta aynu ku jiro ah quraysh baa soomi jiray iyagoo kufaaroo gaalo ah ilaahay daraaddii bay u soomi jireen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu maka joogay wuu soomi jiray magaalada madiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu u wareegay ee uu arkay yuhuudoo soomaya wuxuu waraystay sababta ay u soomayaan waxay yidhahdeen waa maalinkii ilaahay u gargaaray nebi muuse iyo reer banu israa'iil ilaahayna uu halaagay cadowgii weynaaye fircoon lo odhan jiray nebi muuse ayaa soomay isagoo ilaahay uga mahadnaqaya nicmadaa weyn ee badbaadada ah iyo halaagista ilaahay cadowgaa weyn ilaahay uu halaagay marka anagoo nebi muuse aanu kaga dayanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi naxnu axaqu bimuusa minkum muuse annagaa idinka xigna waayo mar haddii ay nebi maxamed beeniyeen nebi muusena way beeniyeen oo nebi markii hore naloo soo diray buu ahaa waxba u tari mayso oo qofka rasuul rasul rususha ilaahay ka mida beeniya rususha oo dhan mid beeniye buu noqonaya si awgeed buu rasuulku yihi annagaa muuse idinka xigna oo nebi muuse idinkaga xaq leh nebi maxamed seenu sheegnay horeba waa u soomi jira wuxuu soo kordhiyey in dadka oo dhan uu amray inay soomaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sowmu caashuuraa uu waajibiyey sowmu caashuuraa soom waajiba buu ahaa ilaa ilaahay uu faral yeelay soomka ramadaan markaasaa waajibnimadii la nasakhay oo meesha laga saaray waxaa soo hadhay sunnanimadii buu noqday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qofkii doonaya ha soomo macnaa faral maaha fadli weynna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u sheegay soomka maalinkan caashuuraa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey siyaamu caashuuraa wuxuu yihi axtasibu cala allah an yukafira asana alatii qablahu rawahu muslim waxaan ilaahay ka xisaabsanayaa oon xaggiisa ka sugayaa in maalinkaa ilaahay subxaana watacaala qofka sooma uu ugu dhaafo sanadkii tegey dembigiisa yowma cashuuraa soomkiisa dadku maanta aada bay u maqleen waana wax aada loogu farxo ilaahayna looga mahadnaqo in gaar ahaan dadka waddankeennan degan badankoodu ay soomaan iyagoo fadligaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay doonaaya inay gaadhaan waxaa se aada iyo aada muhim u ah qofka muslimkaa inuu ogaado yowmu caashuuraa inuu yahay maalin taariikhi ah ilaahayna subxaana wa tacaala dadka muslimiinta u geliyey cibrooyin badan arrimo badan ay wax ku qaataan ay lana gudboon tahay qofka muslimkaahi inuu ka barto casharo noloshiisa raad ku yeesha hagaajiya cibaadadiisa iyo toosnaantiisa sabab ugu noqda ilaahay diintiisa inuu u gargaaro u nusreeyo adduunyadan sahay fiican inuu kala tago yamu caashuuraa sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay waa maalinkii ilaahay uu halaagay daaqigii weynaaye fircoon daalimkii xadgudbihii kii aadka u kibrey ee cirka isla maray ee fircoon lo odhan jiray ilaahayna subxaana wa tacaala iyagoo xaalad adag oo cidhiidriya galay uu badbaadiyey nebi muuse iyo ciddii raacda ee reer banu israa'iil casharka koobaad ee caashuuro aynu ka baranaynaa wuxuu yahay ana ayaama الظaalimiin wain طaalat fahiya ilى اdamaari wاlhalaak kuwa kibra kuwa xadgudba kuwa ilaahay caasiya amardiiddo kala hor yimaada kuwa adduunyadu ay ilaahay subxaana wa tacaala ilowsiiso iyo daaru laakhira inkastoo wakhtiga adduunyada ay joogaan uu dheeraado inkastoo siday iyaga ula muuqato ay ku nicmaystaan oo madaxtinimo iyo maal iyo nicmo adduunyo nooc walba ay helaan haddaana ilaahay u toobadkeenin halka ay ku dambaynayan inay halaagsamaan wixii ay dhisteen oo dhanna ilaahay subxaana wa tacaala uu burburiyo fircoon waynu garanaynaa kibir haluu ka gaadhay iyo xadgudub wuxuu sheegtay inuu yahay rabbi ana rabukum lacla xaqu le isaga in la caabudo maa calimtu lakum min ilaahin hayri addoomi ilaahay buu ku xadgudbay oo reer banu israa'iil wuxuu ihi wixii inan ka dhasho ha la dilo dumarkana ha la noolaysto oo addooma ha laga dhigto nebigii ilaahay ee muuse ilaahay u diray ayuu caasiyey oo dacwadii iyo khayrkii wanaaggu ugu yeedhay kama yeelin waa ka diiday bal waa ku jees jeesay ama ana khayrun am hada aladii huwa mahiin mid liito oo hooseeya inuu yahay buu ku sheegay nebi muuse waa ka ilaahay subxaana watacaala yihi inaa arsalnaa ilaykum rasuula kama arsalnaa ilaa fircawna ilaa fircawna rasuul ilaa fircawna rasuula facasaa fircawnu rasuula faakhadnaahu akhdan wabiila rasuul baanu idiin soo diray saanu fircoon rasuul ugu diray waa nebi muuse fircoon rasuulkaa laydiin sheegay oo nebi muuse ayuu caasi oo amarkiisii uu diiday ilaahay wuxuu tilmaamay waxa ku dhacay waxaanu qabanay buu ihi qabasho aada iyo aada u adag jidhkiisii waa qarqoomay oo badda ayuu ku qarqoomay ku halaagsamay ruuxdiisiina xagga naarta ayaa loo qaaday waxaaqa biaali fircawna suu lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayowma taquumu saaca adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab buri ilahi subxana wa tacaala wuxuu ilaahay tilmaamay fircoon wixii uu ku kibray ee uu dhisay ee uu la ashqaraarsanaa ilaahay inuu burburiyo wadamarna maa kaana yasnacu fircawn wa qowmuh fircoon iyo ciddii raacday wixii ay dhisayeen waanu baabiinay buuhi ilaahay subxana wa tacaala arrinta noocaasiiyo qof kastooo adduunyada dusheeda ku kibray xaqii ilaahay dayacay xuduuddii ilaahay ka tallaabay addoommaha ilaahay ku gardarooday cibro qaadasha ugu sugan inta uu nool yahay si uu u toobadkeena intaanu ku dhicin wixii ku dhacay fircoon ama madax ha noqdo ama qof maal haysta ha noqdo ama mid xooggiisa iyo quruxdiisu ay cajabisay ha noqdo ilaahay subxaana watacaala wuxuu uhi fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin waa qisada fircoon bay ku jirtaa wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulma waculuwa wuxuu ilaahay tilmaamay fircoon iyo ciddii raacday iyagoo garanaya xaqnimada wuxuu nebi muuse ula yimi inay diideen oo ay dafireen waxa kalifay arrintaasna inay ahayd kibir iyo isla weyni ilaahay wuxuu tilmaamay inuu halaagay dadka ka dambeeya fircoon buu ilaahay la dardaarmo wuxuu uhi fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin eegoo u fiirso ku cibro qaado kuwa fasaadka sameeya cidhibtoodu sida ay noqotay waxa ay ku dambeeyaan faakhadahu allahu nakaala alaakhirati waluula ina fii dalika lacibrata liman yakhsha ilaahay baa adduun iyo aakhiro labadaba ku ciqaabay fircoon arrinta noocaasi ah cibro iyo wax ku qaadasha ugu sugan qofka ilaahay ka baqanee baqa cilmi ku dhisan oo khaladka iyo gefka iyo dulmiga iyo gardarada iyo kibirka waa ka toobad keenayaa intaanu ku dhicin ilaahay subxana wa tacaala halaagiisu arrinka labaad aynu ka baranayno caashuura waa caaqibatu man ataaca almufsidiin watabaca ariiqahum sida ay u xun tahay cidhibta iyo natiijada kuwa wax fasahaadiya kuwa raaca ee ku dayda waddadooda mara cid lunsan oo ilaahay ka fog gaalo ha noqdaan muslimiin cusaad oo ilaahay caasiye ha noqdaan haddaad raacdo oo aanad ka toobad keenin inta aada nooshahay albaabka towbadda uu kuu furan yahay meel xun baad ku dambaynaysaa halka iyagu ku dambeeyaan ayaad adiguna ku dambaynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala fircoon oo qura ma halaagin wuxuu rabbi la halaagay kuwii xataa caqligooda isticmaali waayey iska dhaaf inay dhegaystaan waxyigii xagga ilaahay uga yimi faاstakhafa qowmahu faataacuuh qoomkiisii buu harowsaday oo caqligoodiibuu ku ciyaaray waxaan suurtagal baahayn buu u sheegtay rabbinimuu sheegtay isagoo addoon yaroo daciif ah anaa cibaado xaq ula buu yidhi taasi ayay ka rumaysteenay ku raaceen innahum kaanuu qowman faasiqiin buu hi ilahi subxana wa tacaala faasiqiin bay ahaayeen kuwa waddadii saxda ahayd ka baxay qarda jeexay oo meelaan waddo ahayn maray natiijadoodu maxay noqotay falamaa aasafuuna intaqamnaa minhum ilaahay wuxuu uhi markay iga cadhaysiiyeen oo ilaahay ay kaga cadhaysiiyeen caqiide xun oo ilaahay cid aana inay rabbi u aamineen ama ilaah camal xun oo ay sameeyeen dulmi iyo fasaad dhulka dushiisa ay ku sameeyeen mufsidiintii iyo daalimiintii oo ay taageereen intaqamnaa minhum buuhi ilaahay subxana wa tacaala ilahay inuu ka argoostay buu tilmaamay fa aqraqnaahum ajmaciin dhammaantoodba waanu qarqina buuhi ilaahay subxana wa tacaala fajacalnaahum salafa wamahala lilaakhiriin iyaga saasaa ku dhacday kuwa iyaga ka dambeeya ilaa qiyaami saaca iman doonana tusaale u yihiin qof kasta oo qof gaala ku dayday oo waddadiisa maray daalim gardaroole ah xuquuqdii ilaahay dayacay wuxuu ilaahay u diiday ka hadhi waayey addoomaha ilaahay ku gardarooday qof kasta oo raacay oo ku dayday cibro qaadasha ugu sugan arrinka noocaasi ah waxaanu ka dhignay buuhi ilaahay kuwa ka horreeyey kuwa iyaga ka dambeeya xumaanna waa uga horreeyeen halaagna waa uga horreeyeen tusaalaanu uga dhignay iyaga kuwa ka dambeeye iman doona yaqdumu qowmahu yowma alqiyaama fa awradahum nnaar adduunyada qaraqaasuu fircoon u horseeday ciddii raacday aakhirana ilaahay wuxu uhi wuu horkacayaa halka uu ku aroorinayaana waa halkee waa annaar waxaaqa biaali fircawna suu lcadaab fircoon ciddii raacday aalku waa atbaacdii waxaa ku habsaday cadaab nooca u daran waxaa lagu cadaabayaa cadaabu lqabri baa ku dhacay annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya waa cadaabulqabri gelin hor iyo gelin dambaba haysta aakhiro markaa suurta la afuufe qiyaamuhu dhacana yowma taquumu saacatu adkhilu ahla fircawna ashadd alcadaab yowma alqiyaamana fircoon ciddii raacday cadaabka u daran geliya buuhi ilaahay subxana wa tacaala waynu ogsoonnahay kuwa lunsani waddada khaldana ay ku socdaan bay dadka u qurxiyaan ay u ammaanaan waxa ay ku idhaahdaan wanaag baanu idinla doonaynaa meel fiican baanu idinku wadnaa horumar baad ku gaadhaysaan waxaanaanu idin farayna aanu idinku yeedhayno dadka ducaadda ee khayrka ugu baaqaya waxay dhahaan kuwaasi waa idin luminayaan ee xaqa ku socda kayrkiin bay idinka reebayaan waar xoroob oo caqligiina isticmaala oo kuwaa masaakiinta ah raacina waa siduu fircoon lahaa isaga arrinta noocaasi imaam ugu ah wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad meel kaloo aan idiin wadaa ma jirta buu lahaa waddada hanuunka iyo toosnaanta iyo horumarkaan idinku wadaa buu lahaa fircoon halkuu ku waday halkay noqotay algaraqu fi اdunya walcadaabu fi lbarzakh wa naaru jahannama yowma alqiyaama adduunyada inay ku qarqoomeen oo si xun ay u dhinteen inta udhaxaysa geeridoodiiyo ilaa qiyaamu intu dhacayana cadaab alqabri ilahay inuu ku salliday gelin hor iyo gelin dambe qiyaamu markuu dhacana naaru jahannam iyo cadaabka nooca u daran marka ciddaad raacaysa ka fiirso iyo cidda aad ku dayanayso waddada ay marayaan mati waddadii saxda ahayd mise meel xun bay ku socdaan adiguna aad ka dabagelaysa walihaada diinteennu qofku cidda uu la saaxiibayo dadka uu la rafiiqaayo iyo cidda uu ku dayanayo aada bay uga hadasha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalib qofku cidduu la saaxiibuu la diin iyo la dhaqan noqdaa waa arrin ilaahay addoomaha uu ku beeray inay israadeeyaan wanaagna way isku raadeeyaan xumaanna way isku raadeeyaan cidda aad raacdaad ku dayataa waxay hayaanunbay kugu raadaynayaan ay kugu reebayaan midkiina ka fiirsaday buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam cidda uu la rafiiqayo uu la saaxiibayo waad ogtay nebigu calayhi salaatu wasalaam saaxiibka xun inuu tusaale uga dhigay naafikulkiir ka biraha tuma ee dabka biraha uu ku dhalaalinayo buufimada ku shidaaya ee mar walba ku hurinaya wa naafikulkiir ima an yaxriqa hiyaabak wa ima an tajida minhu riixan muntina ka ag fadhiistaa muxuu ka dheefayaa inay dhimbiilo ka soo duulaan oo maryuhu ay ka gubtaan urqarhmuunoo dambas iyo dhuxul qiiqaysa iyo bir caddaatay oo la garaacayo urta aan wanaagsanayna ka soo baxayso waxaas inay ka soo gaadhaan macnuhu waa maxay qof aan wanaagsanay haddaad raacdo raad buu kugu yeelanaya waxun baad arkaysaa isagoo samaynaya waxun isagoo ku hadlaya ayaad maqlaysaa marka dambe waxaa laga yaaba waddada xun adigana inuu kugu rido oo sababu u noqdo inaad halaagsanto arrintaa weliba si gaara dadka waaweyne had iyo jeeraale way dhaafeen wakti saaxiib iyo waxaasi ay yeeshaan laakiin dhalinyarta iyo da-yarta ay ku beeran tahay inay had iyo jeeraale wada rafiiqaan ay israacaan ay wada fadhiistaan ay sheekaystaan waxaan le aada uga fiirsada cidda aad raacaysaan cid raad fiican ku yeelanaysa adduunyadaada iyo aakhiradaada iyo diintaada la saaxiib oo la rafiiq cid aad ku khasaarayso adduun iyo aakhiraba la saaxiibin oo hala rafiiqin waxaynu ka baranaynaa qisadan caashuura ana alcaaqibata lilmuttaqiin cidhibta wanaagsan iyo guusha haba soo raagtee cidda iskali waayo waa kuwa ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala xaqa ha laguba dhibe ee ku sabra oo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii ugu sabra waad ogtihiinoo reer banu israa'iil dhibaato weyn baa ku dhacday qoom dhan oo la yidhi wixii rag ka dhasha ha la laayo inama wixii ka dhasha dumarkoodana ha la haysto ha la noolaysto oo la tunjileecsaday oo dulmi nooc walba lagu sameeyey bay ahayd xataa mararka qaarkood ay adkaysan waayeen oo ay u yimaadeen nebiyullaahi muuse yidhaahdeen adiga hortaana waa nala dhibi jiray markii adigu aada noo timina waa nala dhibo dhibku wuu sii socdaa un yacnaa wax isbedelay ma jiro nebiyullaahi muuse qoomkiisii waa waaniyey wuxuu ku yidhi istaciinuu billaahi wasbiruu ilaahay kaalmaysta oo sabra xaqa ayaad ku taagantiina dhibaatada laydiin geysanaya xaq ayaana idinka kaxaynin ina alarda lilaahi yuuriuha man yashaa kuwan dalamada ee gardaroolayaasha ah kibray ee isla weynaaday dhulka ma laha dhulka ilaahay baa le subxana wa tacaala ilaahayna cidduu doono ayuu dhulka taladiisa iyo hogaamintiisa u dhiibaa qul illaahuma maalika lmulki tu'ti lmulka man tashaa dadku awood iyo xeelad ay leeyihin madax kuma noqdaan iyo maskax badnaan iyo caqli dadka kale ay dheer yihiin cidduu ilaahay madax ka dhigay hoggaanka u dhiiba ayaa noqota ilaahayna subxaana wa tacaala xikmad buu ka leeyahay mararka qaarkood dadka adduunyada joogaa qofka noocaasa mutaystay bal mar walba iyagaa mutaystay noocuu yahayba ilaahay baa subxaana wa tacaala ku imtixaamaya waxay galeenna kaga jaraaya ina alarda lilaahi yuuriuha man yashaau min cibaadih waalcaaqibatu lilmuttaqiin ha degdegina buu uhi nebi muuse cidhibta wanaagsan idinka ayaa leh tiina ayay ku dambayn doontaa xaaladan adag ilaahay baa idinka saari doona laakiin maxaa laydinka baahan yahay isticaanatu biاllaah wa sabrun liajli اllaah ilaahay inaad kaalmo weydiistaan aad tala saarataan ilaahay daraaddiina inaad u sabirtaan oo xaqaad ugu sabirtaan baadilkan aad uga sabirtaan si kastoo loo qurxiyo oo xoolo iyo waxyaaba naftu ay jeceshahay loogu bixiyo wanaagga iyo xaqana aada ku sabirtaan dhibaato kastoo idinka soo gaadhaba taa haddii laydinka helo cidhibta wanaagsan idinka ayaa yeelanaya saasay u dhacday fircoon iyo colkiisii oo cirkaa isla maraaya kibir oo tiro sheeganaya xoolo sheeganaya oo awood ciidan sheeganaya ayaa nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo intii reer banu israa'iila raacday ka daba baxay baddiina way u soo celisay xisaabta kumay darsan awoodaha ilaahay waxay islahaayeen cagta ayaad marinaysaa xataa nabiy llaahi muusa calayhi salaatu wasalaam kuwii la socday qaarkood aad ay u baqeen ee u argagaxeen oo ay yidhaahdeen innaa lamudrakuun falama tara'a aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun waaba lays arkayba labadii ciidan waxay isu soo gaadheen masaafo ay iska arkayaan qolo waliba qolada kale ay arkayaan nalaqabay bay yidhaahdeen baddiina waa naga horeysaa ciidankiina waa ka inoo muuqda baynu arkayno nabiy llaahi muusa calayhi الsalaatu wasalaam ikhtabarahu اllahu biumuur wabtalaahu biashyaa ilahay baa imtixaamay subxana wa tacala imtixaanaad badan buu ilaahay soo mariyey oo uu ka soo gudbay oo uu ku guulaystay kan laftiisa ayaa imtixaan ahaa inuu colki usoo gaadhay inay ishiisu ka arkayso badina ay ka hor timi imtixaanka nabiy llaahi muuse waa ku guulaystay dahara haahuna quwatu tawakulihi cala allah wa hiqatihi biاllaah wa isticaanatihi birabbih allah subxaana wa tacaala siduu nebi muuse ugu kalsoonaa tala saaradku ilaahay tala saaranayo iyo kaalmo ilaahay uu ka dalbaano siday u weyneyd ayaa xaaladan muuqatay kallaa inna maciya rabbii sayahdiin dhici maysa buuri laydin qaban maayo laydinna soo gaadhi maayo ilaahay baa ila jira subxaana wa tacaala ilaahay baana waddada iyo sababta aan ku badbaadayo igu hanuuninaaya siduu u sheegay bay arrintu u dhacday sababtu ilaahay ku hanuuniyey maxay noqotay inuu ilaahay amray ushiisa inuu badda ku dhufto uli maxay bad ka qaadi kartaa sida caadada loo bartay marka la eego iyo qiyaasta bani aadamka iyo miisaankooda marka wax lagu miisaamo ama lagu qiyaaso laakiin awoodda ilaahay markay la socoto tafcalu lafaaciil waxay samaynaysaa ushu waxaanay samayn jirin awoodda ilaahay baa la socotay ushan baddii baa kala dilaacdo laba buuroodoo waaweyn oo waddo karinoo ka dhex baxda ama daw ka dhex baxaana uu dhex maro ayay baddi kala noqotay sidaasi ayaa nebi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii la socotay nabadgelyo ay kaga tallaabeen oo waddo nabada ilaahay baddi uu uga dhigay fircoon iyo colkiisii ilaahay subxaana wa tacaala dabinka u dhigay ilaahay baa tawfiiqda ka qaaday may garane way soo galeen markii koodii u dambeeyey uu soo galay kii horreeyena aanu ka bixin ayuu ilaahay subxana wa tacaala baddii uu isku daboolay halkaasi ayaa fircoon iyo colkiisii ay ku halaagsameen caaqibada inay yeeshaan iyo cidhibta dambe wanaagsan iyo nasriga iyo guusha dadka muuminiinta ahi shuruud baa ku xidhan shuruuddaasi waxaa ka mid ah horta iimaanka inay dhammaystiraan iimaanka waajibka kuwa waa inay dhammaystiraan caqiide ahaan qowl iyo hadal ahaan camal ahaan waa inay noqdaan dad xaqiijiyey asbaabtii nasriga guusha ilaahay baa bixiya laakiin ilaahay bilaash kuma bixiyo shuruud buu ilaahay u yeelay asbaabna waa ku xidhay ina lanansuru rusulana wladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wayowma yaquumu lashhaad iimaan buu ilaahay nasriga shardi uu uga dhigay in adduunyada iyo aakhiraba qofku nasri iyo gargaarka ilaahay uu ku helo guulla inuu gaadho ilahay wuxuu sabab uga dhigay alcamalu saalix camal wanaagsan addoonku inuu la yimaado wuxuu ilaahay uu faray u gudo wuxuu ilaahay u diidayna inuu ka dheeraado nabiy llaahi muusa iimaankiisaa dhammaystirnaa ilaahay baa sabir ku arsaaqay iska dhaaf cadowgiisa xataa reer banuu israa'iil baa dhibay si ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu iyagoo qaaqaawan bay isku hormeedhan jireen nebi muuse ilaahay baa xushood ku arsaaqay meel cidlaa buu tegi jiray markuu meedhanayo waxay idhahdeen muxuu isla qarinayaa sheeluu leeyahay bay idhahdeen ilaahay baa subxana wa tacaala difaacay oo beri yeelay nebi maxamed waa kii yidhi markii la dhibay ee qaar ay ku yidhaahdeen wuxuu qaybiyey hadihi qismatu maa uriida biha wajh اllah aw maa cudila fiiha qaybintaasi waa mid aan cadaalad ku dhisnayn raxima allahu musa buuri nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam ilaahay u naxariista nebi muuse laqad uudiya akara min hada fasabr dhibkaa lay geystay mid ka badan baa loo geystay uu sabray caaqibadii sabirku waxay noqotay in ilaahay cadowgiisi uu ka badbaadiyey rabbina subxaana wa tacaala dhulka uu makansiiyey oo inuu dacwadiisa si xorriyada uu guto ilaahayna uu caabudo rabbi subxaana wa tacaala uu suurtogeliyey waxaynu ka baranaynaa oo qodobkaa laftiisa raacaya in kastoo ay xaaladdu adkaato cadowgu uu kaa xoog badnaado oo uu kuntu kuntun jileecsado had mar haddaad tahay qof muslim oo ilaahay rumaysan muumin billaahi wa birasuulihi wa bidiinihi waa in aanad quusan oo aanad ka quusan ilaahay subxana wa tacaala nasrigiisa nebiy llaahi muusa isagoo ku jira xaaladihii ugu adkaa oo aada suuraysan karto fircoon qofka meel la joogay fircoonno qofka uu yahay aada taqaano ee inta qur-aanku uu ka sheegay ay kuugu filan tahay ayaa haddana qoomkiisii uu ku lahaa istaciinuu biاllahi wasbiruu ina alarda lilahi yuuriuha man yashaa kalsooni uu ku qabay cadowgu inaanu ka guulaysanahayn ee cidhibta dambe iyo gacanta sare inuu isagu yeelanayo kalaa ina maciya rabbii sayahdiin taasi waa inay dadka muslimiinta gaaraan wakhtiyadan dambe ee gaaladu ay awoodda isbideen xagga tirada xagga dhaqaalaha xagga hubka xagga siyaasadaha iyo ku amar ku taaglaynta dhulka maanta iyo cidda ku nool dadka muslimiinta in badanoo ka mida waxaa ku dhacday haziima nafsaaniya waxay aamineen xaalku inuu weligiiba sidan ahaanayo oo sidaasuu loo jabsanaanayo muslimiintu u jabsanaanayaan gaaladuna ay sidaa gacanta ugu haynayaan nafsad jabka noocaasiya waxyaabaha sababay jahligaa ka mid a qofku hadduu garanayo aayaadka ilaahay ee ilaahay nasriga u ballan qaadaya dadka muuminiinta ah in tansuru llaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum in kastoo xaaladdu ay adkaato marna ka quusan maayo nasriga waxaa ka mid a dacfu liimaan qofku isagoo aayaadka arkaya axaadiistii hadduu iimaankiisu daciif yahay oo rumayntiisu heerkii la rabay aanay gaadhsiisnayn kalsoonidiisa ayaa yaraanaysa uu ku kalsoonaado xaalkan ilaahay subxana wa tacaala inuu bedelayo waa in dadka muslimiinta ay xaalad kastoo ay ku jiraan hima caaliya ay u lahaadaan han sare iyo yuhuul xoog badan inay nasriga helayaan gacanta sarena iyagu ay yeelanayaan wa ana almustaqbala lihada ddiin diintan iyo ehelkeeduna mustaqbalka iyo wakhtiga soo socda inay leeyihiin sida nebi maxamed in badan uu ku bushaariyey taa waxa ay tahay inuu raaco waa maxay waa in laga tanaasulo oo laga hadho asbaabta keentay dacfiga noocan ee ku dhacay dadka muslimiinta ah lala yimaado lagu dadaalo asbaabta ummaddan qeybteedii hore iyagoo tiro yar oo dhaqaalo yar oo laga xoog badan yahy o laga hub badan yahy o laga dhaqaalo badan yahy o laga siyaasad badan yahay inay cadowgoodii ka guulaystaan adduunyada kuwa hogaamiye ee dadka jooga u taliyana ay noqdaan asbaabtii in lagu dadaalo weeye wixii cizada ummaddan qeybteedii hore ay ku gaadhay qeybta dambe waa in laga helo leannu laa yasluxu aakhiru hadihi alumma ila bima salaxa biha awaluha ummaddan inteeda dambe kuma hagaagayso awlki wuxuu ku hagaagay mooyaane wlilahi اlcizaة walirasuuli walilmuminiin walakina almunaafiqiina laa yaclamuun waxaa ka mida waxyaaba aynu ka baranayno iyo cibrooyin ku jira yowmu caashuura dadka muslimiinta ah marka ilaahay subxaana wa tacaala u nicmeeyo nicmada waxay kaga jawaabaan ilaahay inay ugu mahadnaqaan biaaca ilahay inay addeecaan nicmo weyn bay ahayd ilaahay inuu halaago fircoon iyo ciddii raacday waaba arrin ilaahay hore u weydiistay nebi muuse oo uu ku ducaystay nicmo weyn bay ahayd nebi muuse iyo intii rumaysay ee baddu ay ka hor timi cadowguna uu ku raad joogay ilaahay inuu badbaadiyey فبماذا قابل نبي الله موسى ومن معه بهذه النعمة نبي موسى iyo intii la socotay nicmada maxay kaga jawaabeen waxay kaga jawaabeen ilaahay inay taaco ugu ugu mahadnaqeen cibaado ilaahay ay caabudaan oo si gaara mahadnaq u ah nicmada ay ka mahadnaqayaan nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam yowma caashuura wuu soomay limaada saamahu shaki kuma jiro inuu waxyi ku socday oo nebi ilaahay buu ahaa oo ma bannaano dadkan caadigaa en ambiye iyo rusul midnabaan ahayn inay iska samaystaan maalmo xusdiineed ay dhigtaan waayo xusdiineedku diintu ka mid yahay diintuna daliil la-aan ma sugnaato laakiin nebi muuse nebi ilaahay buu ahaa waxyi uu ku socdo yowma caashuraa markuu soomay saamahu biwaxyin min allah aragtidiisa iyo fikirkiisa iyo isaga inay la qurux badnaatay uun kuma soomine waxyibuu ku soomay xagga ilaah uga yimi muxuu u soomay nebi muuse shukran lilahi calaa hadihi nicma ilaahay buu nicmada badbaadinta ah iyo halaagista ilahay cadowgiisi u halaage uga mahadnaqay markuu nebi maxamed weydiiyey yuhuuddii magaalada madiine deganayd maxaad u soomaysaan maalinkan waxay dhan waa maalinkii ilaahay u badbaadiyey nebi muuse reer banu israa'iil fasaamahu muusa shukran lilaah nebi muuse ayaa soomay muxuu u soomay mahadnaq ilaahay nicmada uga mahadnaqayo mar kastoo ilaahay uu kuu nicmeeyo ilaahay u mahadnaq cibaadada kordhi toosnaantaada xooji xuska ilaahay iyo xusuusnaantiisa aada u farabadi khalad iyo gaf waxaad ku jirto allaha kuu nicmeeyo daraaddii uga toobadkeen ilaahay nicamkiisa aynu dhex soconnaa waa in nicamka ilaahay sabab ay noogu noqdaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo sharcigiisa inaynu ku toosnaano nicamkana waa in la xusuusto loona tiiriyo allaha bixiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allah in badan baa dhacda xaalada adag oo aada soo martay inaad ka badbaaddo dadka in badan waxaa laga yaabaa inay ka sheekeeyaanu wixii dhacay guri baa nagu dumay dab baa gurigii qabsaday gaadhi baa nala qalibmay shil baanu geli gaadhno halis baanu gallay baddaanu ku jiray ama meel kaloo biyo badan leh waanu qarqoomi gaadhno halis baanu gallay wixii dhacay inay ka sheekeeyaan waxa kale ay ku xigsiyaanna uu noqdo sidii ay ku badbaadeen anigu dabbaashaan aqaanay debdemiskii baa na soo gaadhay gurigaa waxa weeyaan meel sabada buu lahaa halkaasaan hoos gallay wixii nagu soo dhici lahaa naga qabatay ilaahay awooddiisii iyo waxtarkiisii iyo nicmayntiisii gebigeedii way ilaabeen waqacuu fi shirki اlasqar asbaabtii bay ictimaadeen wixii ilaahay badbaadada sabab uga dhigay allihaa khaaliqu اlasbaab muujidu ah ka asbaabta abuure jirsiiyey way iskaba ilaabeen min ayna yakunu lahum shukr mahadnaqo xagguu ka imanaya marka aan laba xusuusanba nicmada ilaahay ee nicmadii meel kale loo tiiriyo waxaa iyaduna saas oo kale halisa in nicmada macsiyo lagaga jawaabo dad badani nicamka ilaahay u siiyey waxay ku qaabilaanay kaga jawaabaan macsiyoay kaga jawaabaan ilaahay baa xoole ku siiyey gabadh inaad guursato kuu suurtogeliyey waa nicma soo maaha haddaad macsi kaga jawaabto ka war dumar qaaqaawan rag iyo dumar isdhex yaaca muusig la garaacayo oo la tumayo sawtu shaytaan oo gurigii ka baxo lagu aasaaso halkaad nicmo inay tahay arrintan aad xusuusan lahayd ee aada cibaado iyo toosnaan iyo wanaag aad sii kordhin lahayd haddaad macsi kaga jawaabto ka war dad buu ilaahay caafimaadiyaa xanuun haya ilaahay u ka dulqaadaa halkii allihii caafimaadiyey ay uga mahadnaqi lahaayeen ee toosnaan iyo cibaadiyo khayr ay kororsan lahaayeen waxa ay kaga jawaabaan macsiyo qaar balwado xanuunku uu ka hor istaagay dib ugu noqdaba halka ilaahay daraaddii uga tegi lahaayeen qaar caafimaadkii uga faa'iidaysta macsiyo xooggii caafimaadkii ilaahay uu siiyeen xaqi ilaahay aan ku gudin bal qofka xanuun uu dhulka dhigee uu legday ee allaha khaaliqa ahi uu caafimaadiyu ka dulqaaday ee caafimaaday ee haddana salaad la-aan adduunyada dusheeda ku jooga ka waran hal shakara allaha calaa nicmati sixa ilaahay miyuu uga mahadnaqay miyuu uga mahadnaqay nicmadii caafimaadka ilaahay waxaa nicmadiisa lagu qaabilaya waa inuu noqdo ilaahay in la adeeco oo loo hogaansamo ilaahay in la ammaano subxaana wa tacaala oo loo mahadnaqo waxyaaba aynu qisadan ka baranayno iyo cibrooyinka aynu ka qaadayno waxaa ka mid a ana man kaana allahu macahu laa yadiicu walaa yaglibu axad qofka ilaahay uu la jiro khalqiga oo dhami hadday isugu yimaadaan awood waxay hayaan ay isu keenaan kama qaalib noqon karaano ma loodin karaan mana dayacmayo qofkaasi inkastoo xaaladihiisu ay adkaadaan wاllahu aalib عalى mrih walaakina akar naasi laa yaclamuun ilaahay wuxuu doono haalib buu ku yahay cid kaga haalib noqon karta oo ilaahay kaga adkaan kartaa ma jirto fahuwa اlqawiy اlcaziiz ilaahay cidduu la jiraana weligood iyo allahood hoogi maayaan iyagaa guulaysanaya oo gargaar oo gargaarka ilaahay subxana wa tacaala helaaya waa ka nebiy llaahi muusa muxuu ku sababeeyey inaanu cadowgu gacanta la soo gaadhahayn inuu ilaahay la jiro kalaa ina maciya rabbi sayahdiin haddaba ta kula gudbooni waa maxay inaad la timaado asbaabta ilaahay uu kugula jiri karo oo qof ilaahay uu la jira inaad noqoto asbaab bay leedahay qur-aankana aad bay ugu soo noqnoqotay nebiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo صaxaabiga abubakr الصidiq markay dhuumasho magaalada maka kaga baxeen ee godka ay galeen ee cadowgii uu sooba gaadhay oo godkii ay ku jireen dushiisa dhagaxan ka sareeya ayay saaraayeen abubakr wuxuu yidhi hadduu midkood hoos soo yaro qoolaansado rasuulka ilah wayna arkayaan muxuu ugu jawaabay nebi mxamed alayh الsalaatu wasalaam ilaahay baa inoo sheegay wuxuu ugu jawaabay laa taxzan ina allaha macana ha murugoonin hana warwarin inagaa guulaysanayna waayo ilahay baa inala jira sidaad ku noqon kartaa addoon ilaahay ula jiro waa inaad yeelato sifaadka oo kow ay ka tahay sifaadka lagu helo arrinta oo kow ay ka tahay iimaanku wallahu maca almu'miniin buuhi ilaahay ilahay wuxuu la jiraa mu'miniinta marba la jiritaanka ilaahay uu kula jiraa wuxuu leekaanayaa inta iimaankaagu uu leegyahay haddaad iimaanka isku yarayso la jiritaanku ilaahay kula jiri lahaa adaa isku yareeyey haddaad badsatana adaa badsaday ilaahay inuu kula jira waxaa sabab u noqonaya ataqwa oo ilaahay diintiisa inaad ku camal fasho oo addooni ilaahoo toosa inaad noqoto alixsaan oo inaad noqoto addoon yuraaqib allah addoon xag ilaahay mar walba xusuusano xagga ilaahay iska eegaya oo cibaadada wanaajinaya oo ilaahay u caabudaya siduu ilaahay arkoo kale haddii kalena isagoo xusuusana ilahay inuu arkayo mar kastoo naftiisu xumaan ay u qurxisa ugu yeedho odhanaya kayfa acsi allaha wa huwa yaclamu xaali sideena ilaahay u caasiyaa isagoo xaalkayga og kayfa acsi allaha wa yasmacuni kayfa acsi allaha wa yaraa makaani sidaan ilaahay u caasiya isagoo ay maqlay sidaan ilaahay u caasiya isagoo ay arka sidaan ilaahay u caasiyaa isagoo almuncim almustaxiq lilistixyaai minhu allah ii nicmeeye mudan inaan ka xishoodo ilaahay waa ka yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ilaahay yuu la jiraa cidda labadaa sifa leh altaqwa iyo alixsaan waana diintii oo dhan weeye taqwa waa wixii lagu amro o dhan inaad samayso wixii laguu dido o dhan inaad ka tagto haddaad khaldanto aada simbiraxatana si dhaksaa inaad u toobad keento aada usoo noqoto alixsaan waa derajada ugu sarraysa martabada ugu sarraysa maraatibuddiin inaad noqoto qof ilaahay mar walba xusuusan oo ilaahay ula dhaqmaya siduu arkoo kale haddii kalena isagoo yaqiinsan oo xusuusan ilaahay mar walba inuu arko oo uu og yahay oo dhawaaqiisa ilaahay uu maqlayo qisadan casharada iyo duruusta aynu ka barayno waxaa ka mid a dadka muuminiinta ah inkastoo waktigoodu uu kala fog yahay in kasta oo deegaamadood iyo dalalkoodu ay kala durugsan yihiin waxaa isu soo dhoweeya oo xidhiidhiyo isku xidha raabitat liimaan xidhaha iimaanka intay isu jireen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi muusa dal ahaan iyo wakti ahaanba aad bay u kala fogaayeen haddana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay nebi muuse cid walba isagu inuu uga dhow yahay waayo iimaanka walaaleeyey nebinimada ayaa mataanaysay markay yidhaahdeen nebi muuse reer banu israaiil nebi muusaa soomay shukran lilah anaguna nebi muuseaan ku dayanayna maada qaala nabiyu calayh isalaatu wasalaam naxnu axaqu bimuusa minkum nebi muuse annagaa idinka xigna buuhi waayo idinku markaad nebi maxamed beeniseen nebi muusena waad beeniseen laakiin annagu haddaan muslimiinta nahay nebi muuse nebinimadiisa waan rumaysana ambiyadii rusushii ilaahay uu soo diroo dhan baan rumaysana nebinimadooda iyo rasuulnimadooda waaba tiir ka mida tiirarka iimaanka aliimaanu birusul marka annagaa idinka xigna maxaa isku xidhay nebi muuse iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadda nebi maxamed ka dhigay kuwa nebi muuse ka xiga kuwa isku qolada ahaayeen ee markii hore intaanay beenin rasuulka ama nebiga u ahaan jiray inahu liimaan isagaa walaalaynta dhabtaa keena sida ilah uhi inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta ayaa walaaltinimada dhabtaa ee ka dhaxaysa almuslimu akhu lmuslim waa walaaltinimada adduunyada inta la joogo wanaagga lagu gaadho aakhirana waaraysa ee hadhaysa walaaltinimo iyo xidhiidh kastoo kaloo dada ka dhaxeeyey marka meesha uu ka baxo arrinta noocaasi waa inay dawo uga noqoto dadka muslimiinta ah qabyaaladda ku dhisan deegaanka ta ku dhisan nasabka iyo abtirsiinta ta ku dhisan midabka ta ku dhisan afka ta ku dhisan kala duwanaanshaha noocyada badan ee khalqiga ilaahay ay kala duwan yihiin kala duwanaanshahaasoo dhan waxaa ka xoog badan midnimada ay ku midaysan yihiin dadka muslimiinta ah iimaanka rasuulkuu leeyahy almuslimu akhu lmuslim wixii nebi muuse iyo nebi maxamed isku xidhay ee nebi maxamed ka dhigay nebi muuse mid qof walba ka xiga ha kaa dhiga adigana mid qofka muuminka ee muslimka walaalkiia carabiyan kaanuu cajamiyan abyada w aswad jecel wanaaggiisa ku farxaya dhibaatada gaadhana aada uga xumaanaya ma arkaysaa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam nebi muuse dhibkii loo geystay inuu ka xumaa oo qur-aankii nebi maxamed lagu soo dejiyey uu leeyahay ha la mid noqonina kuwii nebi muuse dhibay maxaa laynoogu sheegaya nebi muuse in la dhibay nebi maxamed waxaa loogu sheegayaa dhibka soo gaadhaya si uu sabir ugu yeesho innaga maxaa laynoogu sheegayaa inaynaan siday kuwaas yeeleen aynaan yeelin waxaa kaloo laynoogu sheegayaa inaynu ka damqanno nebiyullaahi muusa oo walaalkeen ahaa iimaanku ina walaaliyey dhibaatada loo geystay raxima allahu muusa laqad uudiya akara min hada fasabr sidaasoo kale qofka muslimka ah waktigiisu ha kaa fogaado dalkiisu ha kaa fogaado abtirsidiis ahaan ha kaa fogaado wax allaaliyo wuxuu wanaag helo mid diineed iyo mid adduunyo waa inaad ku faraxdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam badbaadinta ilaahay nebi muuse uu badbaadiyey cadowgiisii fircoonna uu halaagay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ku farxay ilaahayna subxaana wa tacaala wuu uga mahadnaqay waxyaabuu ku mahadnaqeen waxaa ka mid ah maalinka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu soomay ummaddiisana u amray inay soomaan arrinka ugu dambeeya ee ka mid ah casharada aynu ka baranayno cashuura qofka muslimkaahi waa inuu noqdo istiqlaaliyat lmuslim qofka muslimkaahi waa inaanu noqon tabac ligayrihi ummadaha kale ee umam kufri ah diimahay dooneen ha kala sheegtaane mid iyaga daba socda oo daba socod u ah oo hiin raacaya qofka muslimka waa inaan noqon qofka muslimka waa inuu noqdo mid gooni u taagan oo isku filan diin ahaan iyo dadnimo ahaan oo go-aankiisu uu yahay in isaga lagu daydo oo ummadaha oo dhami isaga ay soo raacaan diintan uu ugu yeedhaya ay soo raacaan qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila اllah walaa ytakida bacduna bacda arbaaba min duun illah anlaa nacbuda ila اllah walaa nushrika bihi shaya walaa ytakida bacduna bacda arbaaba min duun illah yeedhmadiisu waa inay taa noqoto yactazu bidiinih halkaynu ka qaadanay casharka iyo dersiga nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam markii loo sheegay saxaabada qaarkood ay ku yidhaahdeen yowma cashuura ina hada yowmu tucadimuhu lyahuud maalinkan waa maalin yuhuudi ay weyneeyaan muxuu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi lain cishtu min qaabili la asumana taase haddaan noolaado sanadka soo socda oo ilaahay i gaadhsiiyo maalinka sagaalaadna waan soomi doonaa macnuhu maaha maalinkii tobnaad baan ka guurayaa sagaalaad baan u guuraya waan ku darayaa wey waa ka yidhi cabdullaahi ibnu cabaas ibnu abi shayba biisnaadin saxiixu ku wariyey suumu taasica waalcaashira waxaad soontaan maalinka sagaalaad yowmu taasuca iyo maalinka tobnaad waa yowmu cashuura maxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u go-aansaday inuu soomo maalinka sagaalaad liyudhira mukhaalafata alyahuud si uu u muujiyo ka duwanaanshaha yahuud oo arrintu tashabuh noqon mayso waa mushaabaha ee tashabuh maaha laakiin haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonayay ummaddiisana ku dhiirigeliyey inaan xataa dusha looga eekaan oo la khilaafo laga duwanaado alyahuud qofka muslimkaa arrinta noocaasi waa inay ku dhaliso iska dhaaf inuu ku daydo kufaarta gaalada noocooda kala duwane inuu xataa waafaqo inuu iska ilaaliyo waa inay ku dhaliso way noqdo mid kudala ku dadaalaya mukhaalafatahum leanna waa asxaabu ljaxiim jaxiima naarta la idhaha bay ehel u yihiin oo ilaahay uu ku ciqaabaya mar hadday gaalnimada ku dhintaan ma mudno markaa in lagu dayday in la waafaqo toona in la khilaafo ayay mudan yihiin waxaynu ku gebagabaynaynaa yowmu cashuuraa soomkiisu waa mustaxab mu-akada nebigu ma soomin oo qura dadku amray xataa saxaabadu carruurtii yarayd bay soomsiiyeen oo markay ciyaaraan wax yaroo ay markay ooyaan ay gaajoodaan wax yaray ku ciyaaraan ay siinayeen ay ku maaweelinayeen xataa qofkii aan habeennimada soom niyeysan laakiin aan aan waxba cunin ama aan cabbin wax soomka buryo aan samayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam amray inuu inuu soomo soomka halkaas inuu ka bilaabo kii waxa weeyaan aan soominna intii soomka cashuura uu faralka ahaa maalinta inta hadhay imsaa ka sameeyey buu hi hadda faralnimada meesha way ka baxdo waa sunne qofkii aan soomin la odhan maayo maalinka inta ka hadhay wixii qofka soomay inuu iska ilaaliya iska ilaali lakiin xaalad bay ahay taas maalinka sagaalaad in la raaciyaana iyaduna waa sunne laakiin maalinka tobnaad oo qura qofku hadduu soomo fadligaasi wuu helayaa yowm alcaashir oo qura hadduu soomo maalinka sagaalaad aanu soomin laakiin fadligu wuxuu dhammaystiramayaa maalinka sagaalaadna markaad raaciso oo mukhaalafadii nebigu u qastiya inaad helaysa haddaanad maalinka sagaalaad soomin oo maalinkan cashuura oo qura aada soonto maalinka koob iyo tobnaad raaci xadiidka ku soo arooray waa daciif suumu yowman qablahu oo yowman bacdahu laakiin qasdiga nebigu u soomayey maalinka sagaalaad muxuu ahaa si uu yuhuud uga duwanaado soo maaha oo cashuuraa oo qura aanu u soomin dee haddaad maalinka koob iyo tobnaad raacda yuhuud waad ka duwanaata oo maqsuudkii nebigu soomka maalinka sagaalaad uu ka lahaa wuu xaasilay haddaad soonto maalinka sagaalaad iyo maalinka tobnaad iyo maalinka koobiyo tobnaad oo ujeeddada aad u soomaysa ay tahay inay bishani tahay bil soomkeedu uu fadli badan yahay oo saddexdaa maalmood aad uba niyootaba saddexdii maalmood ee nebigu calayhi salaatu wasalaam bil walba uu ka soomi jiray saxaabada qaarna uu u dardaarmay iyada lafteeduna waa arrin fiican weeye oo ma aha maalinkanunbaa bisha laga soomayaa maalmo kale lifadli hada shahr walifadli sowmi fiihi waa loo soomi karaa ama yowma cashuuraa ha ku xigaan ama maalmo ka dambeeya oo ka go-aanba ha noqdaan ilaahay subxana wa tacaala hayna waafajiyo khayrkii wanaagga dembigeen iyo dembiga waalidkeenna ilaahay subxana wa tacaala ha dhaafo ilaahayna haynaga aqbalo soomka canshuuraha ciddii sooman rabbina hayna waafajiyo kudayashada rasuulkeeni maxamed caleyh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay saddex maalmood in la soomo miyay ka fadli badan tahay in la soomo maalinka sagaalaad iyo maalinka tobnaad haddii maalinka koob iyo tobnaad loo soomayo in la aaminsan yahay in caashuuraa la raaciya inay sunno tahay taasi may sugnaan mar haddii sagaalaad iyo tobnaad la soomay maalinka koob iyo tobnaad soomista la soomaya waa inaanay noqon in la ictiqaadsay oo la aaminsan yahay in labadaa maalmood la raaciyaa inay si gaara sunno ay u tahay waayo saynu sheegnay xadiidkuma ansixin laakiin qofkii maalinka sagaalaad aan soomin maalinka koob iyo tobnaad cashuuraa ku xiga inuu soomaa saynu sheegnay waxaa ugu xaasilaya khilaafitaankii yuhuudda haddii qofku uu raaciyo maalinka koob iyo tobnaad niyadiisu ay tahay inuu soomo saddex maalmood oo bisha ka mid a iyaduna saynu sheegnay asal bay diinta ku leedahay waa shay sunno ah xagga waxa weeyaan fadli badnaanta saddexda maalmood ee wada socda iyo labada laa shaka saddexda wada socdaa inay ka fadli badan yihiin labada waayo maalinka koob iyo tobnaad waa maxay wa ziyaadatu khayr waana maalin ka mida bishii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay soomka la soomaa inuu yahay afdalu siyaam soom la sooma ka u fadli badan wallahu aclam w sal allah calaa nabiyina mxamed